warkan qoraalkan facebook kusoo qoray aan walwalka ka qabo in ay jirto xog sheegaysa in guddigii baarlamaaniga ahaa ee loo xilsaaray soo diyaarinta sharciga doorashooyinka si baarlamaanka uga doodo sharci waxay soo diyaarinayaan dhowr option ay soo diyaarinayaan keenayaan baarlamanka ayaa ka doodaya midka macquulka ah marka optionadaasi xataa waxaan xog ku helayaa inay ka mid tahay in xilkororsi laba sano ilaa iyo saddex sano inta udhaxaysa ah meesha la keeni doono taas oo ay madaxda qaranka ay aad ajando ugu tahay oo ay riixayaan sida aan warka ku helayo marka haddii xilkororsi aan banaanka lasoo istaagno macnaheeduna la sheegay inay noqonayso baarlamanka xil kororsanaya kursiga madaxweynahana si oo tabarucaada ama maxay aheeto discounted ah ama maxay aheeto suubis ah ayaa isaguna xilkiisa automatic u noqonayaa oo u helayaa inta xildhibaanada golaha shacabka ay heleen isagana madaxweynihiina u helayaa marka meeshaas waxay noqonaysaa wixii annaga nala kusoo doortay shaqadii naloo egmaday inaan ag marnay inaan isku bedelnay dictators dalkaana aan keliyatalinimo aan ku xukumi karin sababtoo ah keliyatalinimo nalakumada soo dooran cod ayaan ku nimid marka codkii inaan ag marno waxay u baahanaysaa haddee dalka inaan afgembi ku qabsano annagana diyaar umanihn afgembi inaan ku qabsano dimuqraadiyaddii nalakusoo doortay ayaan rabnaa inay sii socoto doorasho kale aan galno dadku ayna soo doortaan rajadu ay muuqato marka haddii laakiin ay dhacdo in ajendaha noocaasa lagu soo dhiirido baarlamaanka la hor keeno iyadoo lagu sababaynayo sababa amni awgeed haddii doorashadu ay dhacaysa la yidhaahdo waa inay u dhacdaa qof iyo cod haddii qofkii cod la waayana ay noqotaa dadka hadda xilka sii hay ayaa sii haynaya waxay noqonaysaa in meelka dhac ummadda soomaaliyeed aan u geysanay hawshiina loo doortay ag marnay ayna ku tahay wakaaladii nala wakiishay ay ku tahay macnihii xadgudub wa waa fahmay inkastoo xildhibaanta haddana ee xoogaal inaad tahaa loo badinayaa iyay tahay cidda arrintan gadaal ka riixaysa ee wadda
waxaan aaminsanahay in villa soomaaliya ay arrintan wado iyadoo rabta in eedda shacabka soomaaliyeed ay qaataan xildhibaanada federaalka ah laiska soo hormariyo kaarka xildhibaanada la isticmaalo golihii shacabkaa kororsaday ayagaa cod u qaaday la yidhaahdo kadibna dee kursigii xilalka kalena sidaas ayay kusii shaqaynayaan marka mana ahan wax dadku ay naga qaadanayaana ma ahan dalkana inaan u horseedno dagaal sokeeyo kala qori in laisku qaato xabad meesha nalooga saaro inaan sababnay tegaysaa marka taas diyaar uma ahi xildhibaano badan oo aniga igu aragtay aana waa hubaa inay jiraan guddiga qaybihiisa kala duwan waa ogahay inay isku jiraan guddiga waana ognahay inay isku jiraan dad kaar lasoo dhexmarinaya laga yaabo in hidden agenda loo soo dhiibay ay ku shaqaynayaan inay ku jiraan guddiga waa laga yaabaa laakiin waanuba guddiga dad badan oo difaaci doono inay ku jiraan aragtida ah in doorasho dalkan uu ka dhaco aragtida inay dad difaaci doono inay ku jiraan waa hubaa taas ayaana ku garabsiin doonaa dadka soomaaliyeedna middaas ayay nagu doorteen taas ayay nagu garabsiin doonaan marka dadka riixaya waa villa soomaaliya sidaan annaga tuusannahay wakastoo inkastoo banaanka aan laga soo istaagin laakiin waan dareemi karnaa meesha waxa ka socda marka ma weli sidaad sheegayso villa soomaaliya arrinta ku eg tahay mise guddigu ay soo gaarto oo shaqada hawshaasaa bilaabataba
shaqo guddi hadda official ay u qabanayaan oo in doorasho la kororsadaa ma jirto laakiin dadka qaar oo guddiga ku jira ayaa fiilooyinkaas soo suray oo ku dhammaanaya degaan degaas ku dhammaanaya marka fiilooyinkaasina ma ahan fiilooyin meel meel dheer korontada gaarsiin doona maaha sababto waa wax aan aan socon karin waa wax aan nalaka dhegaysanaynin wasaaradda arrimaha gudaha hadda ka hor baarlamanka waxay horkeentay book lix iyo toban besh ah mar badan oo ku celiyay qodobkan qodobkiisa konton iyo lixaad ee buuggaas wuxuu sheegayaa in doorashadu had ay u baaqan karto sababo amni marka haddii amni aan doorasho u baajinayno dalka ma hadduu amni ka jiraa markaan soo qabanayno miyuu amni ka jiray yaa garantiid garaynaya afar sano oo kale haddaan ku darsay inuu amniga kasii jiri doono meesha wax ku jira ma marka dowladii sheekh shariif sheekh axmed tii sheekh maxay ahato xasan sheekh tan sheekh shariif aan tusaale fiican aan ka dhigano tan sheekh shariif waktigii ay jirtay waktiga ugu habboonaan lahayd ayay ahayd in xilkororsi la samaysto dadkuna ay dhegaysan karaan sababtoo ah waktigaasi calanka al-shabaab wuxuu taagnaa wadada maka almukarama hotel maka laamigeedu ka taagnaa calanka al-shabaab macnihii ay u dhigantay inay meeshaas ayaga inay ka talinaayeen hadda oo aan ognahay inaan al-shabaab meelay ka taliyaan official calan ka taageen aanan jirin waktigaas oo ay ahayd wakti kala guur siyaasadeed oo laga baxayay wakti kumeel gaarah laga baxayay loo gudbaayay dawlad dhamaystiran loo gudbaayay intaasoo sababoodoo jiray ayaan la isku dayin in xil kororsi la sameeyo annagu marka waa nagu ceeb inaan banaankaas la soo istaagno saddex sano ilaa laba sano laba sano ilaa saddex sano hanaloogu daro
waxaa imaan karta xildhibaane adoo iga raaliya dood ah inkastuu isagu mudano baarlamaan yahay haddana haddii wakti loogu kor loogu kordhinayo isagoo aan doorasho gelayn maxaa ku jaban ma xisbiga uu ka tirsan yahay ee himilo qaran ayuu doonayaa inuuna doorashada ku waayin muddo kordhintan horta aniga hadda markaan kula hadlaaya wax shaksiyan ii kooban maahan wax xisbi u kooban maahan waa wax ka turjumaya rabitaanka ummadda soomaaliyeed waxaan u hadlayaa markaan hadlayo rabitaanka ummadda soomaaliyeed xisbi himilo qaran ha ahaado xisbi kale ha ahaado asxaabta dalka ka diiwaan gashan ee ka dhaqan gashay waxay isku diiwaan geliyeen in ay doorasho wada galaan kulligood lagu daro xisbiga hadda talada haya hadday ayagu xisbi sheegtaan marka ma ahan cid gaara uma hiilinayso waxay u hiilinaysaa danta guud xildhibaan maxamed xasan idriis aadam asita adigaa adigaa